bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka idaacadda siinba kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah kulamadaceedyo hordhac waa shirka golaha wadatashiga qaran ayaa waxa ay ka soconayaan magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta ayaa xalay kulan la qaatay qaar ka mida madaxda dowlad goboleedyada dalka ciidamadii kasoo horjeeday maamulka hirshabeelle ee dagaalada ka waday beledweyne ayaa xalay gudaha u galay magaaladaasi maamulka gobolka hiiraan ayaa ku tilmaamay ciidamadii soo weeraray kuwa hirshabeelle inay xiriir la leeyihiin dagaalyahanada al-shabaab madaxweynaha mudaxileedkii sodomaadee maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay in xilligan uusan samayn karin xilka qaadisa aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa soo jeediyey in la baaro qaladaadkii ka dhacay dalka soomaaliya xaaladda deegaanadii ay ku dagaalameen maleeshiyaad hubeysan oo ka tirsan gobolka sool ayaa saaka degan qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa sheegay in dalka xilligan uu ku jiro firaaq dastuuri ah wararka dibaddana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii dalka suudaan cabdalle xamduug ayaa iscasilay xilli xaalka dalkaasi uu cakiran yahay
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa saddexda bisha koowaad janaayo sanada labada kun laba iyo labaatanka anigoo cabdirashiid maxamuud nuur ayaa saaka idiin waramaya ee dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii dunida oo fidsan aynu ku bilownay kulamo duceedyo hordhac waa shirka golaha wadatashiga qaran oo la filayo in dhowaan uu ka furmo magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada caasimada ah xilli ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhankiisana kulamo uu la qaatay qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada oo ku sugan caasimada soomaaliya waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya laga dareemaya diyaargarowga ku aadan shirka golaha wadatashiga qaran oo la filayo in dhowaan magaalada caasimada ee muqdisho uu ka furmo kulamo hordhac u ah shirkaasi ayaa waxa ay si goonigooni ah kaga dhacayaan gudaha magaalada muqdisho iyadoona shanta madaxweyne dowlad goboleed waa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftigaren madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabi iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor dhammaantoodba ay ku sugan yihiin gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana kulamo gaargaar ah ay la qaadanayaan xubnaha musharaxiinta xilka madaxtinimo u taagan iyo sidoo kaleeto xubnaha beesha caalamka ee ku sugan amaba safaaradaha amaba safiirada wadamada beesha caalamka ee ku sugan gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roobleh ayaana xalay waxa uu magaalada muqdisho uu kulan kula qaatay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle ka hor shirka golaha wadatashiga qaran ee dhowaan la filayo in magaalada muqdisho uu ka dhaco waxaana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xubnahan kale ah cali cabdulaahi xuseen guudlaawe axmed cabdikaariye qoorqoor iyo sidoo kaleeto cabdicasiis xasan maxamed leftegareen uu kala hadlay arrimo badan oo ay qeyb ka tahay shirka golaha wadatashiga qaran oo la filayo in magaalada muqdisho uu dhowaan uu ka qabsoomo iyo sidoo kaleeto sidiisi xitaano loogu sameyn lahaa khaladaadkii doorashada golaha shacabka ka dhacay iyadoona la isla gartay in shirkaasi deg deg ah loo qabto oo ajando mideysan amaba waqti laysla ogyahay oo doorashada ay dhammaaneyso laga soo saaro waxaana dhowaanahanba soo baxayay walaacyo dhowr ah oo laga muujinayo shirka golaha wadatashiga qaran oo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ku dhawaaqay in toddobiyo labaatanka bishii aynu soo dhaafnay la qabanayo balse dhibaatooyin iyo weliba carqaladeen ay sheegeen in ay lagu kala kulmeen dhanka iyo weliba xafiiska madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday ay hor istaagtay in shirkaasi laga qeybgalo waxaana iska diiday shirkaasi kala hore oo sheegay in uusan ka qeybgelin madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen oo balse markii dambe muqdisho soo gaaray xalayna kulanka la qaatay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble lana rajeynayo in shirka golaha wadatashiga qaran uu qeyb uu ka noqdo waxaana madaxda dowlad goboleedyada ee magaalada muqdisho xilligan ku sugan la filayaa in shirka golaha wadatashiga qaran ay kasoo saaraan sida siyaasiyiinta xilka u tartameysa ay rajeynayaan arrimaha doorashooyinka oo xal laga gaaro iyo weliba waqti ku habboon doorashada xilka madaxtinimo oo waqtiga ay dhexeyso in ay isla go-aamiyaan ciidamadii kasoo horjeeday maamulka hirshabeelle ayaa xalay gudaha waxa ay u galeen magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan xilli maamulka gobolka hiiraan ay ku tilmaameen ciidamadii soo weeraray in xiriir ay la leeyihiin dagaalanada al-shabaab wariyahayaga faysal cabdi faarax ayaa warkan faahfaahinaya
iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ciidamo hubeysan ay gudaha u galeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana ay jireen dagaalo xoogan oo duleedka magaalada ku dhex marayay maleeshiyaad hubeysan iyo maamulka gobolka hiiraan ciidamo dowladda ah oo ka amar qaata ayaa waxaa xaaladaasi ay gashay beledweyne ka hadlay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyta cusmaan waxaana marka hore uu ka hadlay xaalada adag oo ay magaaladu gashay iyo qalqalka amni darre ee ka jira magaalada isaga oo sheegay in kooxaha hubeysan ay yihiin sababtii ka dambeysay arrintan islamarkaana waxa uu ku tilmaamay in raggan ay yihiin kuwa la shaqeeya al-shabaab isagoo intaasi ku daray in ay ka qaban doonaan dagaal toosana ay la geli doonaan guddoomiye cali jeeta cusmaan ayaa sidoo kale sheegay in bandow ay kusoo rogeen magaalada islamarkaana ay xaalad amni oo dagaal ay dalku galay gaar ahaana magaalada beledweyne isaga oo sheegay in raggani hubeysan ay isku dayayaan in ay ka saaraan magaalada islamarkaana waxa uu sheegay in loo baahnaa dadkani haddii ay yihiin kuwo u dagaalamaya xaq in ay al-shabaab iyo kooxaha kaleba ay la dagaalamaan balse aysan jirin wax tallaabo ama iska hordhac ah oo ka dhexdhacay labadooda marka la fiiriyo isaga oo tilmaamay in xiriir dhow ay la leeyihiin al-shabaab
waxaa u galay nimankii halka sane meeshaan qoryaha la warwareegaye abuukarxuud iyo iyo maxaanku ihahdaa ayaa u galay nin bay ka dhaawaceen oo hadda magaalada jira ciidanka oo magaalada dhaawac ku jira ayagana buurahaasay ku farxadeen oon kaga nimid oo hadda aan kaga nimid ayagii shabaabkii waa is jiraan sababta annaga naloo xabadaynoo shabaab loogu cararaya maxay tahay waxaan adduunka u sheegaynaa oon hay-adaha amniga u sheegaynaa oon amisom u sheegaynaa inay rileeshin la leeyihin shabaab shabaabay rileeshin la leeyihin biayu sabab buurtaaska xagga shabaabaa jooga ayagiina waa jiraan haye oo ma annagu ku badbaadno haddaysan shabaab rileeshin la lahayn waa ay ciidamadan ula dirirayaan shabaabkan ugu cararayaan ciidan ka soo baxay magaalada beledweyne oo u socday howlgal nimankii nabaddiidka ahaa oo ku sii soco inay ku gudbeen deegaanka dhinaca feerfeer bal intii kale waaba yimaadeen in ugu socday howlgal oo waddada maraya ayaa jidka loo galay waxa u gelayaana waxay yihiin ma naqaan waxay diiddan yihiin ma naqaan waxa ay yihiin waa naqaanaaye waxa ay diiddan yihiin aanaan garanay ciidamadii xabaday ku socotaa markii la yidhahna gurmadaan koo yimid waxaanan ballan qaadayaa cid kasta oo nabaddiid u kaalmaynaysa sida nabaddiidka inaan ula diriro howlgalka hadda aan ku jirana asagoon afjarmin kama laaban doono haddii allayimi ma inaan ma waxa beledweyne looga mudaharaadayaa inaan shabaab la dagaalanno ma waxa beledweyne looga mudaharaadayaa inaan nidaamka adkayno ma waxa beledweyne looga mudaharaadayaa in nidaamka dawliga iyo kala dambayntu shaqayso inaan amniga ka shaqayno maa beledweyne looga mudaharaadayaa oo la diidan yahay see u fakerayaan dadka waxaa diidani seese u noolaa rabaan
ciidamo ka amar qaata jenaraal xuud iyo sidaas oo kale nuur cadde ama nuur dheere ayaa saacadii lasoo dhaafay gudaha u galay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyada oona si aad ah looga cabsi qabo in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ay ku sugan magaalada beledweyne iyo ciidamadan kasoo horjeeda maamulka hirshabelle in dagaal u dhexeeya uu ka dhaco magaalada beledweyne islamarkaana cabsi xoogan ay haatan ka taagan tahay
waa mahadsantahay faysal dhinaca kalena madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ayaa waxaa la sheegay in xilligan uusan awood u lahayn inuu sameeyo xilka qaadis amaba xil uu magacaabo waxaana xilligan isa soo taraya walaaca laga muujinayo firaaqa dastuuriga ah iyo weliba in dalka xilligan doorashooyinka loogu talagalay aysan dhicin aqoonyahanada soomaaliyeed qaarkood waxa ay soo jeediyeen in la baaro qaladaadka ka dhacay dalka xilligan oo la tilmaamayo in baaxadeeda ay weynaan karto aqoonyahan cali xasan oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed oo la hadlay raadi xasiinbe ee muqdisho waxa uu carabka ku dhiftay in xilligan uusan awood u lahayn madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in xilka qaadis uu sameeyo ama uu magacabiis uu sameeyo oo muddadii loogu talagalay xillihintiisa ay ku ekeyd sideedii februaayo sanadkii aynu soo dhaafnay taasi beddelkeedana xilligan uusan magacaabi karin qof sidoo kalena uusan xilka ka qaadi karin qof mas-uul ah oo xil haya waxaana dhan kaleeto uu soo jeediyey in la baaro dhammaan qaladaadkii ka dhacay dalka oo xilligan la sheegayo in si weyn baaxaddeeda ay usii faafayaan dowlad xilligeedii dhammaaday kabacdina doorasho laga rabaan oga xilal waxa weeyaan madaxweyne dastuurka u banaynaya inta uu madaxweynaha yahay inuu waxna magacaabo waxna xil ka qaado laakiin mar haddii intaas laysla dhaafo oo qofku waxa weeye waxaan waa mandate wey waa waqti mucayima wey waqtigaa mucayimka ayuu qofku awood wuxuu leeyahay ah shaqadaas waajibaadkaas dastuuriga inuu fuliyo intaa wixii ka dambeeya haddii xilligu dhammaado waxa weeye waa xilligaas waa dhammaaday waa ciddii kale oo waajibkan gudan lahayd in la helo weye marka warqadahan anu waxaan u arkaa waxaan soomaalihi iyo ummadda soomaaliya midna dan ugu jirin oo iska wareer oo iska socda sideedaba anigu haddii wax dhacaan in la baaro wixii dhacay dadka raacsan baan ka mid ah waxa la qariyo soomaalidu qurun baa ku jiraaley wixii qalada oo dhacay oo dalkan ka dhacay in qof walba mas-uuliyadda qaybta uu leeyahay la ogaado la baaro markaa kabacdiina xogta soo baxda lagu go-aan qaato qofka ama ha la cafiyo ama wixii ha laga waxa weeye lagu ciqaabo laakiin qof walba waajibaadka iyo qaybta uu ku leeyahay wixii waddankan ka dhacay inuu qaato lana baaro lana ogaado anigu waa biliif garaysana wa waa runtaa guddiyo badan baa jiray oo inta shaqo loo diray shaqadooda qabsan waana qalad weyn oo qofku waxa weye mas-uul kulliku mas-uul oo kulliku mas-uul can raaciyatii qofka haddii shaqo loo diro oo mas-uuliyad uu qaado waxaa la rabaa wixii mas-uuliyaddii uu qaaday inuu guto sidaasaa sharciga islaamka iyo caqliga mantiqa wanaagsana qabaan hadduusan qaban karin inuu yidhaha walaan shaqadaa ma qaban karo oo si cad oo maaragtay bareeraha bareeradiisa caddaysto laakiin waxa weeye waa yahay maxna ma soo celinayo de waxaa horumar la-aanta iyo iskadawa wareega iyo tuhulka iyo dhibaatada keenay ka mid tahay qofku hadduu inta dembi gala la yidhahda dembigan buu hebel galay wax dhibaataa oo ku jira male waa la cafin karaa waa lagula xisaabtami karaa laakiin in wax la qarqariyo oo mustaqbalka soomaaliyeed laga dhigo wax la qariyo dee wax saxa maaha
arrimahan ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli dalka soomaaliya siyaasiyiinta arrimaha siyaasadda u dhunduloola ay dhaleeceeno kala duwan u jeedinayaan madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday oo ku aadan in daahitaanka doorashooyinka mas-uuliyaddeeda isaga uu qaadayo sidoo kalena waxa ay carabka ay ku dhifteen in xilligan dalka dhibaatooyin kala duwan uu wajahayo loona baahan yahay amaba tabta keliya ee dhibaatooyinkaas looga bixi kara ay tahay in doorasho xilligan wadar ogol ah dalka ay ka dhacdo xaalad xaaladda deegaanadii ay shalay ku dagaalameen maleeshiya beelaad hubeysan oo ka tirsan gobolka sool ayaa saaka lasoo sheegayaa inay degan tahay xaaladda deegaanka lagu magacaabo saaxiime igaag oo ka tirsan gobolka sool ee puntland iyo somalilan ay isku heystaan ayaa waxaa xilligan lasoo sheegaya oo shalay ay isku dagaaleen laba maleeshiya beeleed in saaka ay tahay xaaladeeda mid degan dagaalkii shalay ayaa waxa uu dhaliyey khasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi diriirta ay ku dhex martay waxaana la xaqiijiyey in markaasi dad gaaraya ilaa iyo labaatan ruux ay ku geeriyoodeen dagaalkaasi halka in ka badan afartan kalena ay ku dhaawacmeen labada dhinac ayaa waxaa weli la tilmaamayaa in ay soo fadhiyaan inkastoo saaka ay socoto waan waan la doonayo in lagu kala dhex galo dhinacyada dagaalkaasi halka ku dhex maray odayaasha dhaqanka gobolka sool iyo nugaal ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay maanta ay gaaraan dhulka lagu dagaalamay si markaasi loo kala dhex galo labada dhinac waxaana sidoo kaleeto isimada puntland xilligan la sheegayaa in ay ka mid yihiin kuwa doonaya in markaasi ay kala dhex galaan dadkaasi amaba maleeshiyaadka hubeysan ee diriirta ay ku dhex mareyso qeybo ka mid ah gobolka sool madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo shalay oo war saxaafadeed soo saaray waxa uu ugu baaqay maleeshiyabileedka hubeysan ee diriirta halkaa ku dhex marayso in si bilaashruuda ay ku joojiyaan diriirta waxaana uu dhanka kale carabka ku dhibtay in xilligan aan la aqbali karin in dagaalo ay ka dhacaan halkaasi oo shacabka lagu dul dagaalamo dhiigoodana halkaasi lagu daadiyo axmed cilmi cismaan karaash ayaa waxa uu dhanka kale carabka ku dhiftay in culimada iyo waxgaradka iyo simada dhaqanka puntland xilligan looga baahan yahay in ay u kacaan sidii ay maamulka puntland kala shaqeyn lahaayeen kala dhexgelitaanka maleeshiyaadkaasi ama maleeshiyabileedka hubeysan ee diriirta halkaasi ku dhex marayso waxaana ujeedada ugu weyn ee dadkaasi la tilmaamay inay isku dagaalayaan ay tahay aanooyin qabiil iyo sidoo kaleeto dhul daaqsimeed ay dadkaasi isku haystaan waxaana puntland xilligan ay digniine ay kasoo saartay arrimahaasi iyadoona ugu baaqday si deg deg a in xilligan loo joojiyo diriirta iyo dadkaasi walaalaha ah ku dhex mareyso gobolka sool qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeedna waxa ay sheegeen in dalka xilligan uu ku jiro firaaq dastuuri ah waryahayaga faysal cabdi faarax ayaa soo koobaya
xilli saacadii lasoo dhaafay uu sii xoogeysanayay khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaana madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa qaar ka mid a siyaasiyiinta dalku waxa ay si aad ah ugu dhaliileen in arrintaasi uu ka shaqeynayo madaxweynaha dalka islamarkaana uu dalka geliyey firaaq dastuuri ah siyaasiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in loo baahnaa in madaxweynuhu doorkiisa hogaamineed uu qaato islamarkaana uu dalka ka bixiyo xaaladda ku aadan in doorasho dhammaystiran dalka la gaarsiiyo hase ahaatee waxa ay sheegeen isaga oo doonaya dana gaar ah isagana u gaar ah uu ku dhaqaaqay wax uusan ka fiirsan iyaga oo tilmaamay in loo baahnaa in madaxweynuhu uu ka qayb qaato hirgelinta doorashooyinka iyo sidii lagu dhammaystiri lahaa balse waxa ay tilmaameen in isaga oo doonaya muddo kororsi iyo dana kale uu dalka geliyey xaaladda markaasi ay tilmaameen in mugdi ay ahayd mid ka mid a siyaasiyiinta dalka oo la hadlay raadiyaha simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xaaladda haatan dalku ku jira uu yahay firaaq dastuuri ah islamarkaana uu mas-uuliyaddeeda qaadanayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isaga oo ku dhaleeceeyey in uusan qaadan doorkiisii hogaamineed islamarkaana uusan ra-iisul wasaaraha wareejintii rasmiga ahayd ee uu sameeyey uusan dhaqan gelin taasina ay keentay in haatan dalka uu galo marxalad adaga meeloo socda walahi aniga waa waa meelaa loo socda laakiin meeshii haddana waa laga duway xiriiriyuu dalku ku jiraa firaaqka suuriyaa jira hal sano kumbiliida waxa weye jahawiiradaa dhacay wax alla wixii mashaariica waa xiran yihiin oo dibadda kuwii dalkaa xiran dadkii waa yaaban yihiin ganacsigii waa joogsaday waxa wax gataa lalayahay wax guri dhistaa lalayahay wax meel aadaa lalayahay dadkii dhamaa waxaa ku jira aanfariid waxaa raba xilligan in dawladu shaqaynayso laakiin qofkii saas yeelay waa la yaqaano farmaajo ah isaga waxa weye aqri adduunba isagaa loo haysa ummaddana isagaa ku cayaaray laakiin waxaan rajaynaynaa laba bilood wixii ka dambeeya in la heli doono dawladdii dadbadaanoo maaragtay iska musuq maasuq ahay in la heli doono ayaan u malaynayaa hoogaa maaragtay mashaariicdana lasoo dayn doono dibadda oo gudaha lasoo dayn doono waayo waxa weeye meel kaloo la aada ma laha meel u furan ummadda soomaaliyeed maanta ma jirto waanahan electionka waxaan ka hawdaban in la aado musuq maasuqa badan leh wax kale waa furna waxa weeye marka ummadda soomaaliyeed waaweye siyaasadeedu ma midaysna dadkeedu ma midaysna darku ma midaysna waa kala qoqoban yahay waa la sirayaa magaalada muqdisho laska yimaadaa oo jecel dadkan reer muqdisho soomaaliya ay ku hayaan soomaaliyana waa horey kala tag waxa weye soomaaliya raadinayaan soomaali kala tagtana wax isu maarata wax isu keeni kara ma lahan waa hadda dinool in dib loo fadhiiso wey laakiin say hadda ku socoto hadday ku socoto waxa weeye khasaaro badanaa ka dhalnaya reer muqdisho dowladihii dadbanaayo soo maray xamar intaasoo kale oo qof uga dhimatay intaasoo maalay ku waayey waa lagu bahaday muqdisho fliri shan malyan iyo xoolayaa degan hal baarlamaan ma leh hal qofoo baarlamaan ku matalaya ma laha waa dad cidlo ah waxaa la mid tahay ninka kasoo jeeda puntland iyo adigu muqdisho waa u sabantihi maanta adiga haddii lagu qabsado nin aad u daawata ma lahan oo maaragtay oo oo oo muqdisho kugu matalaya ma laha matalaan male muqdisho dadkeeda waa la dhacaya guryaha laga dhacaa hantidaa laga dhaca waa laga haya jugleer waa la baadaa waxaa ku baadaya nin gobolla kale ka yimi waa nasidaro dadka reer muqdisho marka waxaan leeyahay indhihiinadan furo dhagihiinadan furo maaragtay dalkan adinka majority dhimasha intii hore kugu ekaato iyo geeri iyo oolin oolin dambe yaa lainka maqalaan leeyahay isku tirsada maaragtay meeqaamna usuubiya magaalada muqdisho
xilli saacadihii lasoo dhaafay dalka uu ku jiray xaalado kala duwan oo ku aadan hubanti la-aan ayaa haddana waxaa dib u dhacay arrimihii ku aadanaa doorashooyinka dalka waxaana haatan jirin wax sansaana oo ku aadan in dhammaystirka doorashada maadaama khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay madaxda dowladda
ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamdoog ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii madaxtinimo ama xilkii ra-iisul wasaarenimo ee dalkaasi xilli ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xukunka militariga militariga waddankaas ayaa afgembiga bilaabay bishii oktoobar waxaana master xamduug ay sameeyeen xilligaasi amaba ay geeyeen xabsi guri laakiin dib ayaa markaas looga soo celiyey mudaaharaadayaashu waxa ay diidanaayeen sida xaal uu u socdo waxaana wadooyinka ama wadooyinkii ugu dambeeyey ay sii wadeen in ay wadooyinka ay gaaf wareegaan khudbadu markaasi uu ka jeediyey telefishinka master xamduug waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay heshiis cusub oo suudaan ay markaasi ugu gudubto xaalad dimuqraadi ah waxaana uu go-aansaday sida uu tilmaamay in dib aan loo celin dalkaasi oo uu isagu xilka banneeyo guddaan dhegeystayaal warkii caalamka ah oo saakaad kala socoteen raadi asiinba ee muqdisho waaniginta
اهلا وسهلا سهلا warniyo goormaa timid dibiddaanba kugu ogaay انا شليا امي shal maa timid ها alxamdulilah